munaasabadan la kadaafura iyo habraacyada ilaalinta tayada dhismayaalka iyo habraacyada diiwaangelinta shirkadaha dhismayaalka iyo injineerada iyo weliba ku qeyb galeena qeybo shirgadisanaa bulshada madax kudale tiyadaha dowladda iyo marti sharaf kale barnaamijkan yawalibaa loonku gollaya sidii lan ilaaliyi lahayo tayada dhismayaalka ooyo inagan ahaano tayahun markiiba isku dumow wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo minate ee maamulka somalilan mustafe maxamuud cali iyo sheente dhismo dambe ee somalilan lasku dhiso injaro doona islamarkaana iyo mari doonan injineerada iyo shirkadaha wal dhisaayana habraacyada iyo dejidii dowladda maanta waxaanu soo bandhigaynaa laba habraac oo kala ah habraaca ilaalinta tayada dhismaha iyo habraaca labaad oo ah habraaca shirkadaha dhismaha iyo injineerada labada habraacba waa laba habraac oo muxuu ahaa wax u tari doona qaranka labaduna dhismahay ku shuqul leeyihiin waana markii ugu horeysay oo habraac ha noqoto hage ha noqoto xeer ha noqoto xeer nidaamiye ha noqoto kolley wax qoran loo sameeyo dhismaha somalilan wax tayadiisa lagu ilaalinayo ama wax shirkadaha somalilan muxuu ahaa ay raacaan oo lagu kala saaro iminka habraaca shirkadaha dhismaha iyo injineeradu marka hore wuxuu meesha ka saarayaa shirkadihii iska samaysnaa iska samaysnaa markaan leeyahay waxaa jirtay shirkad uu qof leeyahay xafiisna aan lahayn dukumentigiisuna uu shandada ugu jiro maalin alla maalintuu is yidhahdo halkaa qandaraas baa ka socdana shandadiisa yar buu qaadanayey tartankuu gelayay waxaa laga yaabaa shirkadaasi xafiisna male isku rogooyin male injineero male qalab dhismana male taasi meesha way ka baxaysaa waxaa jiray iyaduna hore u jiray qof aan injineer ahayn ama professional ahayn inuu yeesho shirkad dhisme iyaduna meeshay ka baxaysaa marka shirkadihii waxaa ka soo haraya shirkado taya leh oo kategori leh oo shirkaduhu ay noqonayaan a iyo p iyo c shirkad walibana waxa ay tahay ay ku qaadanayso shirkado aqoontooda qalabkooda xafiiskooda iyo nidaamkoodaba sharciba dhisan yahay ayaa dee inoo soo hari doonaa waxaa kaloo inoo soo hari doonaa eenu habraacni kala saarayaa ama uu aqoonsanayaa oo hubinayaa tayada injineerada cid kasta oo aan injineer u qalmin inaanay wax dhisnin ama aan ahayn ama injineernimadiisu sax ahayn ayuu meesha ka saarayaa waxaa meesha ka baxaya dhaqaalihii badnaa ee burburayey gurigii markaad sanad ku jirto haddana uu duldillaaco adiga shirkaddii dib isu qabsataan lacag dambe kaa gasho marka waxaasoo dhan de ayuu dhibaatooyinkaasoo dhan inuu dumo inuu dabkaco inuu dee dhismaha dhibtii ka imanaysoo dhan ayuu meesha ka saarayaa shirkado wanaagsan ayuu soo koobayaa iyo injineero wanaagsan ayaa inoo soo bixi doonaa wuxuu meesha ka saarayaa tayaxumadii dhismaha oo aan iminka kuu sheegayey oo ah dhismahaasi inuu degdeg u dumo inuu degdeg u dilaaco in laydhku aanu si saxa ahayn wuxuu kaloo wuxu tari doonaa xuquuqaad badan baa ku jira oo dadka baahiyaha gaarka a qabaa dhismayaasheenna way ku dulman yihiin dhismayaasheenna male suuliyadii loogu talagalay dadka baahiyaha gaarka a lahaa inay dee isticmaalaan oo biraha lahaa oo ay la qabsanayay male xuquuqaadkaasoo dhan wuu soo kordhinaya wuxuu meesha ka saaraya inay yeeshaan dadkaasi door ku yeeshaan dhismayaasha oo isticmaali karaan xeerkii gacantaan ku haynaa waxaa wada wadnaa annaga iyo golaha wakiilada guddida howlaha guud ee golaha wakiilada iyo wasaaradda wadawada dhowaan baanu iminka waa draafkii koobaad ayaanu dadka kale ay khusayso muxuu ahaa aanu kala soo tashan doonaa consultationkii baan bilaabi doonaa xeerkaas waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda in horaantiisa uu dalku yeesho xeerka dhismaha qaranka ama building codka